aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise hoggaan ka sareeya muqaawamada falastiin ayaa war culus ka soo saaray habdhaqanka maraykanka ee wejiga labaad ee heshiiska kooxaha muqaawamada falastiin ayaa si kulul uga hadlay qaabka uu maraykanku wajahayo heshiiska xabad joojinta marinka khaza iyagoona sheegay in maraykanka uu yahay mid maamulka yuhuudda ku boorinaya in la ballaariyo wejiga koobaad ee heshiiska halkii loo gudbi lahaa wejiga labaad war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin ayaa lagu canbaareeyey qaabka aan wanaagsaneyn ee uu maraykanka u taageeraya in la ballaariyo heshiiska wejigiisa koobaad waxaan ugu baaqaynaa maamulka maraykanka inay joojiyaan eexdooda iyo lajaanqaadkooda qorshayaasha dembiilaha dagaalka ee netanyahu kaasoo bartilmaamaysanaya dadkeena iyo jiritaankooda dhuleed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay kooxaha muqaawamada falastiin maleeshiyaadka jabhadda faano iyo ciidamada ethoobiya ayaa ku wada dagaalamay gobolka amxaarada wararkii naga soo gaaray waqooyiga dalka ethoobiya ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka jabhadda faano iyo ciidamada dowladda xabashida ethoobiya dagaalkani waa mid socday in muddo ayaa lagu waramaya inuu si gaara uga dhacay koonfurta koondhar ee ismaamulka amxaarada ee dalka ethoobiya ilo wareedo deegaanka ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka faano iyagu weerar ka qaadeen kadib markii ay ka wareeleen dhaqdhaqaaqa ciidamada xabashida ethoobiya warbaahinta ka soo waramaysa gudaha dalka ethoobiya ayaana sheegaysa inay jiraan khasaare kala duwan oo gaaray labada dhinac dagaalada u dhexeeya ciidamada abiy axmed iyo jabhadaha hubeysan ayaa sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa militariga suudan ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen saldhig muhiima oo ay gacanta ku hayeen xoogaga r s f ciidamada militariga suudan ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen saldhigyo muhiima oo ay leeyihiin maleeshiyaadka r s f kuwaasoo intooda badan ku yaala bariga webiga niil ila wareedo la hadlay warbaahinta ayaa sheegaya in ciidamada suudan ay la wareegeen saldhiga saddex iyo tobanaad ee bariga webiga niil halkaasoo laga qabsaday xoogaga taageerada deg dega sargaal ka tirsan militariga dowladda suudan ayaa sheegay in ciidamadooda iyo horumare ka sameynayaan xaafadaha ku yaala bariga webiga niil dagaalada u dhexeeya ciidamada suudan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa sii xoogeystay kadib markii maleeshiyaadka arsaf ay sheegeen inay ku dhawaaqayaan xukuumad ka madax banaan dowladda suudan taasoo ka talinaysa dhulka iyagoo hadda gacanta ku hayaan ugu dambayntii duqan ay fulisay diyaaradaha yuhuudda ayaa lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqan culus ka fuliyey dalka lubnaan waxayna halkaasi ku dileen sargaal sar oo ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah weerarkan ayaa si gaara uga dhacay deegaanka tiira ee koonfurta lubnaan ilowarido ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaana xaqiijiyey dilka sargaalkan ka tirsan ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah kaasoo ku sugnaa deegaanka tiira ee dhaca koonfurta lubnaan wakaalada wararka ee lubnaan ayaa dhankeeda sheegtay in gaari uu la socday hogaamiye sar oo ka tirsan xisbullah gaar ahaan guutada ridwaan lagu beegsaday duqayn ay fuliyeen diyaaradaha yuhuudda xilli waa mid ku sugnaa magaalada rashkanaaniya ee koonfurta lubnaan dhanka xisbullah ilaa iminka maysan xaqiijin dilka sargaalkani wararkii caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa